madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta soo xiray kulan looga hadlaya tacadiyada dumarka loo geysto ayaa sheegay in dowladdiisu aysan mardan bixiri doonin haweenka sheegtaa in la kufsaday balse wuxuu dumarka soomaaliyeed ugu baaqay in dowladdiisu kala shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa looga hortegi lahaa kufsiga been abuurka ee qaar ka tirsan haweenku ay sheegtaan madaxweynaha ayaa kulankan wuxuu kaloo ka sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto sharciyo iyo siyaasado cusub oo aan horey loo arag kuwaasoo looga hortegayo tacadiyada loo geysta dumarka waxaa magaalada muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan khoyste
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta soo xiray kulan qaybo kamid a haweenka soomaaliyeed uga soconayay muddo laba cisho ah ekis dugsiga tababarka xalana ee magaalada muqdisho kulankan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska unsom ee qaramada midoobay ee magaalada muqdisho ayaa looga doodayay sidii looga hortegi lahaa tacadiyada lagula kaco haweenka iyo sida ugu habboon ee haweenku uga qayb qaadan lahaayeen horumarka dhinaca nabadda iyo dib u dhiska dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulankan ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa oo ku wajahan arrimaha haweenka ayaa ugu horeyn sheegay inay jiraan caqabado haysta haweenka soomaaliyeed xilligan waxaana uu dhanka kale ka warbixiyey dadaalka ay dowladdiisa ugu jirto sidii ay arrimahaasi uga hortegi lahayd ma doonaayo inaan dib ugu noqdo wax badan amuuraha ku saabsan doorka haweenku ay ku leeyihiin bulshadeenna oo aad iyo aad loo wada garanayo waxaan qirayaa oo aan markhaati ka ahay oo aan aad iyo aad idinkugu raacsanahay caqabadaha haweenka soomaaliyeed inay haystaan aad soo bandhigteen waxaan sidoo kale soo dhowaynayaa tala soo jeedinta ama recommendationska ayaguna aad iyo aad muxuu u cadcad oo aad soo jeediseen intaas kadib waxaan rabaa in aan idiin sheega marka dowladda iyo waxa ka suurtagala iyo caqabadaha ka jira oo qaar badan aan huba inaad ogtihiin dowladda soomaaliya ee maxaanku yidhahda maanta la dhisaya waad garanaysaan saddex iyo labaatan sane kadib ayaan muxuu ahaaye inaan dowladnimadii aan dib u qaabayno aan dib u dhisno ayaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ku howlan yihiin taas marka waxaa caqabada iyo taxadiga ama challenjiga ay leedahay waxay tahay adduunyada casriga ee socota saddex iyo labaatan sano wixiina dhaafay inaan hadda ka daba tagno oo aan dib u soo celinno qawaaniintii iyo nidaamkii iyo mabaadidii wixii adduunyada kusoo kordhay oo dhan oo ay ugu horeeyaan jandarka iyo roolkooda iyo maxaanku irahdaa qawaaniinta iyo barnaamijyada horumarinaya madaxweynaha ayaa qeexay inay dhanka kale jiraan dhibaatooyin ay haweenku ku qabaan dhinaca cadaaladda iyo amniga waxaana uu tilmaamay inay habboon tahay in marka hore la isla fahmo meesha ay arrimuhu ka soo burqanayaan aad iyo aad ayaan waxaan rabaa inaan hoost uga xariiqo ee arrimaha laga hadlay ee ku saabsan habka cadaaladda iyo habka amniga iyo dhibaatooyinka ay haweenka soomaaliyeed ku qabaan waa xaqiiqo dhab ah oo jirta maanta laakiin waxaan u baahannahay inaan isla fahamno meesha ay kasoo kasoo burqanaysa muxuu ahay dhibaatooyinkaas waxaad la socotaan matalan haddaan example mataal ahaan usoo qaato qawaaniinteenna ku saabsan qayb ka mida cadaaladeenna oo ku saabsan arrimaha dembiga ama ama ama criminal lawga waxa loo yaqaan ma qabno qawaaniin aan u samaysanay maanta oo noogu degan arrimaha cusub ee soo kordhay ee argagixisada iyo xagjirnimada yacni qaanuunka dambile caadi ah oo qof dilay ama wax xaday ama maxaa wax dhacay ama qof aflagaadeeyey lagu qaadaya ee qaanuunka qof barnaamij argagixiso abaabulan fuliyey lagu qaadayahay inaanay isku dhigmin waad garan kartaan taasi markaa waxay nagu sababtay in dadka argagixisada ah maxkamadaheena marka la geeyo subaxdaba ayagoo socda maxkamadda inay ka soo baxaan iyadoo la ogyahay inay muxuu ahay falal argagixiso ku jireen madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay dhinaca cadaaladda ayaa sheegay in mushkilado badan ay ka jiraan dhinaca cadaaladda loona baahan yahay in dib habeyn lagu sameeyo xilligan sidoo kale waxaa in badan oo ka mid a qawaaniinta ama siyaasaadka horumarinayo ama xadidayo ama aderesgaraynayo baahida ay qabaan muxuu ahay haweenka ama duruufaha haweenka u gaarka ah ee weliba khaasatan waayahan dambe aad iyo aad u soo baxay habka garsoorka iyo cadaaladda marka mushkiladda ka jirta waa sidaas waxayna nooga baahan tahay reform inaan dib u eegis ku samayno oo aan ku darno qawaaniin cusub oo waxyaabaha labaatan iyo dhowrkii sane aan dunida ama dowlad la-aanta ahayn adduunyada kusoo kordhay ee mashaakilaadka qawaaniintu waxay ka jawaabtaa mar walba mashaakilaadka soo baxa ee mar walba mujtamaca kusoo kordha ee yimaada waagii qawaaniinteenna la sameeyey argagixisana ma jirin extremismna ma jirin marka intii aan maqnaynay soo kordhnay phenomenadaas waa sidaasoo kale gender policeska iyo development gender policeska arrin taaganoo aad looga hadlaayo ma ahayn lixdameeyadii iyo iyo kontameeyadii waagii qawaaniinteenna inta badan la sameeyey marka waxaan u baahannahay oo aan ka gaabinay welina naga maqan waxay waxay tahay inaan qawaaniinteena dib u eegis ku wada samayno oo aan baahiyadaasoo dhan aan maanta qabna aan ku wada darno taas waxaa daliilu ah maalan annaga markii ugu horrayso dowlad noqonnayba kii shuruucdii waagaa dowladdu ay dejisay soomaaliyeed yacni ma jirin sharci haweenka muxuu ahay faquuqaya ama gooni u saaraya ama waxaynaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii xusay in inkastoo ay jiraan tacdiyo lagula kaco dumarka soomaaliyeed ay misana mararka qaar dhacaan kiisas been abuura oo haween aan la kubsan ay ku sheegaan in la dhibaateeyey waxaana haweenkii kulanka isugu yimid uu hortooda ku ballanqaaday inaanay mar dambe la xiri karin haweenay sheegtay in kubsi lagula kacay exploitationka ama muxuu ahaay si xun uu isticmaalka gabdhaha iyo duruufahooda gaarka looga faa'iidaystaahi inta aad ka sheegteen waa dhab waana ka jirtaa laakiin in kalena waa lagu sii daraa marmarka qaarkood gabdhaha caatifada loo qabo iyo maxaanku irahdaa sida loogu jilcan yahay loogu nugul yahay awgeed in dembiye aan dhicin kubsi aan dhicin marmarka qaarkood in gabdhaha loo isticmaalo si oo ayadoo benefits in lagu helayo iyo wax lamida ay jiraan marka taas dhowr mar oo kaysas horena way dhaceen laakiin maalan waxaan rabaa wixii ugu dambeeyey oo dowladda ay ka samayso waxaa ka mid ah oo adinkana aan garab idinkaga rabno haddii aanan adinka garab idinkaga helin way adkaanay inay dhaqan gasho mar dambe inaydaan maqlin haddii aan la yidhaahdo gabar oo rayd victim ah waa la xira laleeyahay inaadan maqlina waxaan rabnaa inaad nagala shaqaysaan wacyigelinta inaan gabdhahaas xun loo isticmaalin oo dad ku raadsanayo ama piece of article news inuu sii daayo oo muhiimad ku yeesho awgeed ama maxaanku ihahdaa wax yaroo muxuu ahay samafala ama ama sympathy yaa meel looga helaya awgeed gabar yaroo masaakiinoo waxa ay dheh la leeyahay aanan garanayn consequenceska ka dambeeya wax daba jooga in la isticmaalo kalo adinkan magan idinkaga nahay inaad nagala shaqaysaanaan rabnaa kulankan looga hadlayey sidii looga hortegi lahaa tacadiyada lagula kaco haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen safiirka dowladda sweden ee soomaaliya iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas key xasan kaafi qoyste v o a muqdisho